shaqala'aanta dhallinyarada dalkan Sweden ayaa aad hoos ugu dhacday iyadoo gaartay heerkii ay joogtay markii ay dhacaysay qaaqwaladii dhaqaale ee labadii kun iyo sideedii sida ka muuqata tirakoob cusub oo ay samaysay hay-adda shaqaalaynta fududaysa ee Arbets for Medlingen. Bishii Maajo waxay shaqala'aanta dhallinyaradu ka hooseysay siddeed dhibic laba boqolkiiba iyadoo bishii Juunna ahayd siddeed dhibic lix boqolkiiba sida uu tibaaxayo tirakoob ay samaysay hay-addan heerka qaran ee shaqada ugu qaybsan dalkan Sweden. Waa heerkii ugu hooseeyey ee ay boqolleydaasi gaar tan iyo ka hor xasaradii dhaqaale ee galbeedka ku dhufatay bishii juun labadii kun iyo sideedii goortaasoo ay muddo sannad ah labalaabantay shaqala'aanta dhallinyaradu andreas mongs waa falanqeeyo ka tirsan xafiiska shaqada ee arbets for medlingen Arbetslösheten har ju krupit neråt under flera års tid och vi är ju nere på mycket låga nivåer.
Shaqala'aantu iminka dhowr sannaba aad bay hoos ugu dhacaysay waxayna iminka gaartay meel aad u hooseysa dhanka dhallinyarada iyadoo ku sugan halkii ay joogto ka hor xasaradii dhaqaale xitaa guud ahaan shaqala'aanta sweden ayaa aad hoos ugu dhacday tusaale ahaan bishii juun waxay ahayd lix dhibic siddeed boqolkiiba marka la barbar dhigo sannadkii hore oo ay ahayd toddoba dhibic laba boqolkiiba balse wuxuu farqi aad u weyne u dhexeeyaa da'yarta ku dhalatay gudaha sweden iyo kuwa ku dhashay dibadda ee deeto dalkan yimi tusaale ahaan kuwa ku dhashay sweden waxay bishii juun shaqala'aantu ahayd saddex dhibic shan boqolkiiba oo ah heer aad u hooseeya halka shaqala'aanta dhallinyarada dal kale ku dhalatay ay cagacagaynayso labaatan boqolkiiba andreas mongs mar kale Bland utrikes föddas arbetslösheten, den har ju börjat sjunka, sjunkit under ett par xitaa månaders kuwa tid.
dibadda ku Så det är en- dhashay haatan shaqala'aantu way sii hoobanaysaa labadii bilood ee ugu dambeeyey ee waana horumar togana ah waxaan sidoo kale aragnaa dad badan oo u gudbaya shaqo ama waxbarasho kadib marka ay dhammaystaan barnaamijka dejinta halkaasoo aanu horumar weyn uga jeedno nu sanadkii ugu dambeeyey maxamed xaaji xuseen raage radio sweden